Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamulka Hirshabelle Maxamed Qaasim Dakhare ayaa iskaashata beeralayda magaalada Beledweyne ku wareejiyay gaadiid iyo agab kuwaasi oo loogu talagalay horumarinta beeraha. Gaadiidka ayaa ka kooban ilaa iyo shan cagaf-cagaf oo laba ka mid ah hore loogu wareejiyay iyo agab kale kuwaasi oo ay iska kaashadeen wasaaradaha dowladda federaalk Soomaaliya ee beeraha iyo wasaaradda maamulka Hirshabelle u qaabilsan amuuraha beeraha. Hay'adda FAO iyo dowladda Sweden ayaa qayb ka ahaa iskaashiga beeralayda lagu gaarsiiyay agabka fududeynaya tacabka beeraha. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Dakhare oo amuurahaasi sharaxaya ayaa yidhi sidan
goobta aan joognana waa goob xafladeed oo lagu wareejinayo saddex cagaf waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in garab istaag buuxa loo sameeyo iskaashatooyinkii degmadan beledweyne ka dhisnaa oo hore loo siiyey laba cagaf haddana aan saddex ku wareejinayno runtii waxaan aad ugu mahadcelinaha dowladda sweden oo dhaqaalaha ku bixisay sidoo kale hay-adda faw oo la-aantood aan waxba suurtoobayn mar kastana wasaaradda beeraha garab taagan sidii beeralayda loo horumarin lahaa waxay noo tahay farxad runtii wasaaradda beeraha ee hirshabeelle waxay u taagan tahay horumarinta beeralayda kuwa yararka ah in la gaaro guul waarto si loo helo sugnaan cunto qaar ka mid ah beeralayda ka faa'iidaystay deeqdani agabka ah ee u fududeynaya tacabka beeraha ayaa ka mahad celiyey tilmaamayna inay kaga faa'iidaysan doonaan wax soo saarka kheyraadka beeraha
ilaahay ayaa ku mahadsan waxaan la wareegnay cagafyo saddex ah iyo laba horo shan oo loogu talagalay iskaashatooyinka afariyo tobanka ee ka dhisan gobolkan hiiraan gaar ahaanna magaalada beledweyne marka dhammaan iskaashatooyinka anigoo afkooda ku hadlaayo waxaan u mahad celinaynaa marka hore allah subxaana wa tacaala noo sakhiray inaan helno cagafyadaas marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa wasaaradaha beeraha hirshabeelle iyo dowladda federaalka intaba oo ka soo shaqeeyay in maanta aynu soo gaaraan cagafyadaas saddexda ah iyo laba ka sii horreysay shantaba oo maanta aan la wareegnay way ku mahadsan yihiin wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo wasaaradda beeraha federaalka ah bismillahi rmaan raxiim annagoo ah iskaashatayaasha gobolka hiiraan khaasatan afar tobanka iskaashato oo gobolka hiiraan waxaa u mahad celinaynaa dowladda dhexe ee federaalka iyo hirshabeelle iyo wasiirka iyo hay-adda faaw oo na soo gaarsiisay cagaafyahaas maanta saddexda cagaaf ah iyo labadii waxba hore u qaadanay khaasatan horta gobolka hiiraan qaybta beeraha aad baa ugu baahneen maasha allah cagafyaha wax badanay kasoo bedelayaan khaasatan wasiirka oo maasha allah nin wanaagsan ah si sharafta leh oo noogu wareejiyey aad baa aga mahad celinaynaa iskaashada beeralayda ka dhisan deegaanada maamulka hirshabelle ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey helaya agab kala duwan kuwa oo u sahlaya tacabka beeraha